wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland oo kaashanaysa hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodmo ayaa deegaanka yurkud waxay gaarsiisay deeq raashin ah oo loogu talagalay dadka tabaalaysan ee ku barakacay dagaaladii ka dhacay degmada luuq ee gobolka gado deeqda raashin ayaa ka kooban qeybaha kala duwan ee raashinka sida bariiska burka sokorta saliidda timirta waxaana loo qeybiyey in ka badan laba boqol oo qoys oo ku nool kamamka barakacayaasha ee deegaanka yurkud qaar ka mid a horjoogayaasha kamamka barakaca ee deegaanka yurkud oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay ka warbixiyeen deeqda lasoo gaarsiiyey iyagoona u mahadceliyey wasaaradda gargaarka mareynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland iyo hay-adda sodmo oo deeqdaasi raashinka iska kaashaday waxaa aad aad u mahadsan wasaaradda gaarka masiibooyinka jubbaland oo kaashanayso hay-adda sadma ayaana soo gaarsiisay maanta laba boqol oo qoys aad aad baad u mahadsan tihiin raashinkii aadna soo gaarsiisteen wasaaradda iyo hay-adda sadma oo iskaasanayo waan bixinnay waa lagu fadhiyaa wasaaradda iyo hay-addaba aad bay u mahadsan yihiin gargaarka ay noo fadhiyeen laba boqol oo qoys bayna soo gaarsiiyeen ilaahay baa mahadla idinkaa ku mahadsan dad tabaalaysan tuulooyinka ka imaaday tuulooyin oo khatara ka imaaday tuulooyin lagubi ka imaaday ayaan raashinka siinay haddee baahida yurkud maanta lama koobi karo ciddii waxa soo gaarsiiso waa taariikh taarikhdaa husayso wasaaradda masiibooyinka iyo gargaarka jubbaland ayaan u mahad celinaynaa iyagana waxay soo kaashadeen hay-adda sadma insha allahu tacaala sidii sharaf leh ayay nagu soo gaarsiiyeen si sharaf lehna waan ku bixinnay insha allahu tacaala laba boqoloo raashin ah dadkanna dad la caawinayo inay ka baxaanaan ilaahay oga rajaynaynaa insha allahu tacaala qof walba wuxuu qaatay sokor iyo bariis iyo bur saliid timir xiran uu qaatay waa kana la dul fadhiyo insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markii u horraysayna ma noqon doonto waxaan rajaynaynaa in layska warqabo markii labaad iyo markii saddexaad iyo markii shanaad bay noqoto wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka iyo hay-adda sadma oo iskaashanaya ayaa waxayna soo gaarsiiyeen oo laba boqoloo qoys bayna soo gaarsiiyeen waxaan markhaati ka nahay oo tuulooyinkaas ka yimid tii maxaa la yidhahdaa degmada yurkud ahayd daraad baa waxna la soo gaarsiiye waa siinay haddana tuulooyinkii ay waxna soo gaarsiiyeen aad bay u mahadsan yihiin ilaahay baa mahad iska leh insha allahu intaana in ka badanna waa rajaynaynaa hay-adaha iyo dadka soomaaliyeed annaga dadka soomaaliyeed nooma kala aha qabiilna ma nihin ummaddan islaamka oo soomaaliyeed oo soo barakacday ciddii wax soo gaarsanaysa si aad baan u soo dhowaynaynaa